إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa lagu wadaa inay baahiso xalqadii saddexaad ee taxanaha looga warramaya duulaanka dhaqaale ee shisheeyaha ay ku soo qaadeen soomaaliya dowladda maraykanka ayaa xabsiga dhigtay mid ka mid a soomaalida ku nool dalkeeda in ka badan labaatan ruux ayaa lagu dilay gobolka oromiya ee dalka itoobiya iyadoo afduubka uu ku sii badanayo gobolkaas haweenay ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegtay inay jirdil iyo xadgudubyo kale kala kulantay xubno ka tirsan dowladda federaalka beeralayda gobolka shabeellaha hoose ayaa ka cabanaya ciidamada shisheeyaha yuganda oo hoobiyaal ku garaacaya dhulbeereedka gobolkaas ku dhowaad laba boqol oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa loo soo xiray dowlad diini ah qaar ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa muujiyey muhiimadda ay leedahay in qofka uu shaqaysto iyagoo tilmaamay inay ku qanacsan yihiin hawshooda warka dibadda maraykanka ayaa duqaymo ku garaacay fariisime ay xuutiyiintu ku leeyihiin dalka yemen intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faahfaahsanne goordhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa insha allah waa toddoba iyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku beegan shan iyo tobanka bisha afraad labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa lagu wadaa inay baahiso xalqadii saddexaad ee taxanaha looga warramaya duulaanka dhaqaale ee shisheeyuhu ay ku soo qaadeen soomaaliya xalqada saddexaad oo ah tan ugu dambaysa taxanaha ayaa lagu wadaa inay soo baxdo saacadaha soo socdo iyadoo soo bandhigaysa dhibaatooyinka ka dhashay dencafin ku-sheegga hay-adda lacagta adduunka ay u samaysay soomaaliya wararka iyo barnaamijteenna soo socda ayaana idinkugu soo gudbin doonaa marka uu soo baxo insha allah dowladda maraykanka ayaa xabsiga dhigtay mid ka mid ah soomaalida ku nool dalkeeda faahfaahin ku aadan qodobkaas waxaa inoo soo gudbinaya cabdalla mukhtaar wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku waramaya in saraakiisha ilaalada xuduudaha ee dalkaas ay xabsiga dhigeen muwaadin soomaali ah kaasoo loo haysto isticmaalka maandooriyaha iyo ka ganacsigiisa ninkan lagu xiray dalka maraykanka ayaa lagu magacaabaa yuusuf maxamed cali waxaana la sheegay in toddobaadkii lasoo dhaafay uu si dhuumaalaysi ah kusoo galay maraykanka kadib markii uu ka yimid dalka kanada oo uu degnaa saraakiisha gacanta ku dhigay yuusuf ayaa waxa ay sheegeen in hadda baaritaano lagu wado sidoo kalena uu leeyahay taariikh dembiyeed la xiriira maandooriyaha dacwada lagu soo ogay ayaa suurogelin karta in dib loogu soo celiyo soomaaliya waddamada reer galbeedka ayaa waxaa ka jira kooxo gaangistiriyaal ah oo u dhashay dalalkaas kuwaasoo dhibaatooyin badan ka geysta gudaha dalka ay u dhasheen dowladahan ayaana waxba ka qaban dadka noocaas ah iyadoo taa beddelkeeda ay dacwado ku soo ogaan dadka soo galootiga ah kuwaasoo qaarkood la saaro eedeymo waxba kama jiraan ah sidaba marar badan ay horay u dhacday in ka badan labaatan ruux ayaa lagu dilay gobolka oromiya ee dalka itoobiya iyadoo afduubka uu ku sii badanayo gobolkaas farxaan cali ayaa inoo haya faahfaahinta qodobkan xaalad kacsanaan ah ayaa laga dareemayaa gobolka oromiya ee dalka itoobiya kadib markii ay halkaasi maleeshiyaad hubaysan ku dileen tobannaan ruux weerarkan lagu dilay dadka shacabka ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka horekudhuura gobolka walaaga ee ka tirsan ismaamulka oromiya waxaa weerarkan lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen jabhadaha hubaysan si gaar ah kooxaha amxarada iyo oromada in ka badan labaatan ruux ayaa la sheegay in lagu dilay weerarkan cusub ee ka dhacay gobolka oromiya ee dalka itoobiya oromiya ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxaa ka socday dagaal u dhexeeya dowladda itoobiya iyo jabhado kale oo kasoo horjeeda maamulka abiy axmed iyadoo wadahadallo nabadeed oo lagu doonayay in la dhex dhigo lagu guuldaraystay inay kasoo baxaan horumar la taaban karo waxaa jira cabsi laga qabo in dagaalada ka socda gobolka oromiya ay sii kordhiyaan walaaca xooggan ee la xiriira amni darada qalalaasaha siyaasadeed iyo kuwa bini'aadannimo ee dalka itoobiya uu wajahayo haweenay ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegtay inay jirdil iyo xadgudubyo kale kala kulantay xubno ka tirsan dowladda federaalka tafaasiil umuurahan ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed qaasim haweenaydan oo ka mid ah dadkii laga barakiciyey dhulkii jaamacadda ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegtay in xubna ka tirsan dowladda federaalka ay jirdil iyo dhibaatooyin kale u geysteen waxa ay sheegtay in sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo wata ciidan uu jirdil xoogan u geystay waxaana ay sheegtay in haddii ay ka hadasho arrintan loogu hanjabay in dhibaato ka weyntii hore loo geysan doono waxaan deganaynay dhulkii jaamacadaha reefiska dad qaasana ay idileen igu tagrafasheen madaxa iga tumeen hadda aan kula hadlayo madaxaan wuu xanuuna indhahaan ashkimiye waan wareera hanti aan hal iyo laba hayno dha soddon iyo dhowr kuna igu tiila meeshaas laiga burburiyey culaysyadaas faraha badana iska jiro waxaa kaloo jiro anigii aan xur lahayno maanta aan dhulka aana kahadli karin aana ka doodi karin ciddii aan u doodan i xiriido oo aan xil mutaysanahay annaga hadda dadku ma wada ka wada been sheegoyn oo waa laba nin oo inna waxaa la yidhaha bias inna waxaa la yidhaha ina furto labadaasna waa labada noo dadka ajuumaysa oo xiraysa
waxa ay sidoo kale sheegtay in saraakiisha ay xireen xubno qoyskeeda ka mid ah sidoo kalena xadgudubyo kula kaceen ilmaheeda daraad wiilay naga xidhan annaga naga mid ahay sibdi sibdi ka sideedu xiray haddii maalin daraada lasoo daayay waxaana lagu soo daayay damiin iyo inuusan ka hadlan dhulkaas haddii uu ka hadlana uu mudanayo gaalsharo dil iyo jirdil iyo qarac laisugu kaydiray marka usha iyo baadaa laisugu kadiray wiil lasha waa la dilay aniga waa lay jir dilay ilmaha waa layga dilay inuu dhalo eedaan uu hadda moot dayadiis aan soo raacay lugu ka go-an yahay waa la kala tuuray mid yar aniga ilmaha igu roon oo hadda qolada fom tarigan ku sheegayay oo sanadka inay fanfar la galeen la rabay waa layga tumay waa iska galgasha hadda yani xaan qaadi karaa hooyo cilmaheeda la dilay iyadana la dilay maxay qaaday waa iska iska galsha dadka dhan qayladeeda hal iyo laba maha ummadda nabi maxamed oo dhan ay gaartay madaxda dowladda federaalka iyo ciidamadeeda ayaa had iyo jeer waxay dhibaatooyin xanuun badan kula kacaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyagoo maalkooda si xaqdarro ah iskaga qaata xilli kasta taas oo ay jirin cid kula xisaabtamaysa falaalkan ay geysanayaan beeraleyda gobolka shabeellaha hoose ayaa ka cabanaya ciidamada shisheeyaha yuganda oo hobiyaal ku garaacay dhulbeereedka gobolkaasi mubaarag cumar ayaa inoo ambaqaadaya faahfaahinta qodobkaas beeraley ka shaqaysata beer ay leedahay haweeney lagu magacaabo faadimo oo jirta dalka dibaddiisa kana mid ah ganacsatada soomaaliyeed ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku hayaan ciidamada yuganda oo qayb ka mid ah beertan xoog ku degan qaybtii kale ee la beerayna wixii ka baxay baabi'inaya beertan ayaa ku taalla deegaanka golweyn oo u dhow magaalada buulamareer waxayna ciidanka shisheeyaha yuganda xoog ku degan yihiin qayb ka mid ah beertan muddo siddeed sano ah halka intii kale ay soo harteen ay hor istaageen in la beerto hoobiyaalna ay ku garaacayaan qaar ka mid a dadka beertan ka shaqeeya oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warramay dhibaatada ay ku hayaan ciidamada shisheeye waa qabnaa beertan haweenka ber loogu shaqaysanayo male shaqaaladii waatan way cabsanoosaa waxay sheegaysa wixii kalmakalgaranoosa gor ugu shaqaysanayna dadka dhan way ku fiigsiyiin habeen horaad makiinan weli makiina anwadaalasoo kortugay cabsiyaan beertu imaan waaye marka saas dhibaatadaasaa jirto ana laga qab beertan bir looga shaqaysta male daanyara beerta ku dhex jira siaan ku biinoyno male gooma haweenkii beerta daaqooy beertaynoo dhex digintay mirqadiina carigta waa duqaynaysaa in beertii gebi ahaanba in lasoo xiray ay ku dhowdahay taasoo amisom ay bilowday in ay macnaha duqayso habeenkii dalagii beerta ku yaala habeenkii walaa maalinkii wax la shaqaysan kara ma laha beertii ciidama dhex yimaadiin marmar dalaga beeran ayay qaataan ayay xoogna ku qaataan iyo qasab wax naga ceshahayana ma laha macquul ma ahan adduunka meel ay ka dhacdayna ma jirto in ciidamo ay dhex degaan beer dad shacab ay leeyihiin ay dhex degaan in ciidan ay dhex degaan oo taangiila soo degaan meel ay adduunka ay ka dhacda ma jirto ciidamada shisheeye ee duulahan ku jooga dalka gaar ahaan kuwa ka socda dalka yuganda ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo marar badan dad beeraleyah ku dilay beerahooda halka kuwo kalena ay la daala dhacayaan dhibaatadii ay u geysteen ku dhowaad laba boqol oo ka mid a haweenka ku nool magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa loo soo xiray dowlad diini ah maxamed muudey abumuslim ayaa inoo soo gudbinaya faahfaahinta qodobkan haweenkan maanta dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa ka kala socdeen macaahidda iyo maraakiista degmada saakow waxaana gabdhaha ka faa'iidaystay dowladani ay gaarayeen boqol iyo siddeetan ugu horeyn waxaa dowladda kelimaad dardaaran ah halkaa ka soo jeediyey sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culummada diinta islaamka cabsida ilaahayna waxaa un laga helaa qofkii marka hore barta cilmi barta dee qof jaahili maxaa suu ilah uga cabsado ma garanayo waatay ahayd aayaddu inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa culimmada laguu sheegayaana ma aha dadka cilmi badan bartay oo xifdiyey oo kutub badan akhriyay maha dardaaranka waalidka lala dardaaryo ilmaha inay hagaajiyaan ayaa ka horeysa inay ilmaha lala dardaarmo inay baari noqdaan baarinimadaas iyo waxay bilaamaysaa tarbiyadaasu intaan gurigaba la dhisin oo la dooranayo qofkii guriga qayb ka noqon lahaa hooyadii diin baa lagu dooranayaa aabihiin waxaa lagu dooranayaa akhlaaq iyo diin soo mahay dumarkaas afar baa loo gursada loo sheegay laakiin diinta ayaa ugu muhiimsan sidoo kale munaasabadda xiritaanka dowladda ayaa waxaa ka hadlay ugaaska baysha gelele ugaas cabdishukri iyo nabadoon maxamed jimcaale khayre iyaga oona haweenka kula dardaarmay in ay ku dadaalaan ku dhaqanka cashiradii ay dowladda ku qaateen dhanka kalena gaarsiiyaan bulshada kale degmada saakow maraakiistiya dhammaan dowladdaas oo aan socotay gabdho ama haweenka degmada gabroogun oo dowladdaasay muddada socotay eed walhan ku fahmi walhan ku fahmin kolley laku arga doono may fadaane ini walaal wala iyo fahmeen eed in xafidiyaan wabsadaan ka dhagamaan waxaan idinkula dardaarmayaa inta aad barateen inaad xifdidaan inta aad la jirtaan aad bartaan wixii aad ka roontihiin oo xataa wadada aad marayso walaalay xagu saan maaha saan weeye aad tirahdaan ugu dambeyntii haweenkani maanta dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa iyagana markooda hadlay kuwaas oo ka warbixiyey waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen intii ay socotay dowladda anaa ku bilaabaya magacayga umu khadaab waxaa noo soo dhammaatay dowro afar beri noo soconaysay alxamdulilaah dowlada magaceeda waxaa la dhahaa umana caaisha la dhahaa faaidada laga helay qur-aanka barashadiisa waxaa noogu xigtay cilmiga in la barto waxaa noogu xigtay siirada waxaa noogu xigtay maantoo laga hadlayay waxaan ku dhaha tarbiyata awlaad taqwada ilaahay iyo tarbiyata awlaad waxaan doonayna maalin kasta dowlada sidanoo kale in lanoogu soo celcesho alxamdulilaah sidanoo kale in lanoogu soo celcesho aanu rabnaa waxyaabahan ku qaadanay waxay ahayd siiradan ku qaadanay tarbiyata awlaad baan ku qaadanay fadliga qur-aanka baan ku qaadanay ilaahay ha noo barakeeyo wax badan baan ka soo fahanay waxaa muddooyinkani dambe degmada saako wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka soconaya dardargelinta dacwada qaar ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada jamaama ee gobolka jubbada hoose ayaa muujiyey muhiimadda ay leedahay in qofka uu shaqaysto iyagoo tilmaamay inay ku qanacsan yihiin hawshooda warbixin ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya cali aadan waxaan waraysi la yeeshay dhalinyaro ku shaqaysata xirfado kala duwan sida harqaanka gaarigacanka iyo bakhaarka raashiinka lagu iibiyo ujeedkana wuxuu yahay in la ogaado sida ay ugu qanacsan yihiin shaqooyinkooda iyo nolol maalmeedka mid ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysata harqaanka ayaa ii sheegay in xirfadan ay tahay mid si wanaagsan ay ugu shaqaystaan haddana uu talo dharka noociisa kala duwan waxaana ka helaa ayuu yiri nolol maalmeed wanaagsan oo xalaal ah anoo magacay ku bilaabay farxaan maxamed axmed waxaan ka shaqeeyaa harqaan muddo intee la-ega ku shaqaysanaysa harqaanka muddo la-eg waxaan shaqeynaa afar sano afar sanaa ka shaqeynaya waayahay marka sidee baad u aragtaa shaqadan harqaanka oo hadda aad ku jirto wallaahi waxaan u arka malaan harqaanta aad iyo aad ay u fiican tahay barashada aad ay u fiican tahay ninkii barto ninkii ku shaqaysanayo aad iyo aad ay u fiican yahay gaar ahaan waan ku shaqaysta ama waan ku xamaashta ama ciddii biilkayga ku dhacsada ama adiga hadda biilka cidda harqaankan bis ee miyaad ka dhacsataa mise shaqooyin kalaad leed harqaankan keligaan ka dhacsadaa biilkay dhalinyaro badan ayaa gaarigacan ku shaqaysata suuqyada magaalada jamaame mid ka mid ah oo aan waraystay ayaa yiri xamaaliga qorax iyo daal badan ayuu leeyahay laakiin waan ku faraxsanahay in aan shaqo leeyahay waxaan jeclahay in aan shaqaysto halkii cid kale aan sugi lahaa magacii axmed jaac maxamed aa la yiraahdaa magaalada jamaame aan ku dhashtay qolada xamaalayaasha gaarigacankan ahaa oo magaalada ah qaarkooda dusha ku xamaashtaa markii gabaariyada imaadaan ee dejiya anaga waxaan nahay qolada oo gaarigacanka oo xamaalatana xoogood mar qof ay ku shaqaysto xaafadaha markaas oo badeecada raashinka ay gadata macnaa aan geynaa raashinka biilka waa waa keenaa afar doolar shan doolar maalin macnaha wixii markaas oo ilaahi noo saalo waa keenaa muddo oo lix sana aan wataa gaargacankaas lixdaas sano marka ee biilkaada waxaad ku dhacsanaysay gaargacankan ha biilka maasha allah biilkan oo noo soo dhaciya erg maalinti maalintii maalin macnaha maksimaal joog waa keenaa Ah, macnaha ilmaha ku reebtaa macnaha biilka ilma macnaha ciyaalka nolosha xaafadda ee subaxii aad u shaqo tegtid oo biilka ilmaha aad kusoo dhicisid waa gaargacankaas gaa waa maasha allah gaargacankaasaan kusoo dhaxay wixii alifkii maka waaya maanta haddii beledka aan kasoo galo magaalada shaqaa taalaa gaargacanaa la wataa dadka waa la xamaalinaya baabuuraa la dejinaya ma garad mid ka mid ah ganacsatada leh bakhaarka raashinka lagu iibiyo ayaa yiri ganacsigu wuxuu u baahan yahay dulqaad mararka qaar suuqa wuu istaagaa laakiin haddii aad dadaasho waad guulaysan kartaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigo ku bilaabay magacaada magacaygu waxmaa maxamed mustaf waxaan ka shaqeeyaa dukaanka towfiiq wan waxaan gadnaa bariiska baastada sida burka sida saliidda waxaa ka mid ah joodarayaasha kulli ayuu nooc waa yeelaan maasha allah dukaanka marka qaabku u shaqeeyaa ma baqaara mise waa dukaan yar oo iska caadi ah oo dadka magaalada ay ka adeegtaan waa bakhaar weyn maasha allah dad badanaa ka adeegta khaas ahaan waxaa u badan tuulooyinka magaaladana waa ka adeegtaan raashinka oo dibadda laad gediin mise raashin oo dalkana waad gediin sida hadda eh, galleyda iyo digirta oo kale gelida iyo digirta ma gadna laakiin raashinka dibadda u badana bariiska ay u badan yihiin baastada burka waxyaalahaas ay u badan yihiin dadka maasha allah dadka aan waraystay dhammaan waxay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin shaqooyinkooda qof walbana wuxuu sheegay in shaqada xalaasha ah ay tahay nolol maalmeed wanaagsan ugu dambayntina maraykanka ayaa duqaymo ku garaacay fariisimo ay xoutiyiinta ku leeyihiin dalka yemen fidnimadii xalay diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa duqaymo dhanka cirka ah ku qaaday saldhigyada ciidamada xoutiyiinta ee gobolka ma'rib iyo aljawfa ee waqooyiga yemen maraykanka ayaa ilaa iyo afar duqayn la beegsaday goobo ciidan iyo xarun talis ahayd oo ay xuutiyiintu ku leeyihiin degmada aljawbah ee dhanka koofureed kaga beegan magaalada alma'rib ee xarunta gobolkaas sida ay tilmaameen ilo deegaanka ah maraykanka ayaa xoojiyey duqaymaha iyo weerarada uu ka geysanaya dalka yemen halkaas oo ay ku dhimanayaan dad shacab ah oo aan waxba galabsan warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaa ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh